bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo afraad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii labaad ee ghaswatu badrin ilkubraa dagaalkii beder ee weynaa ee yowm alfurqaan oo alla u bixiyey ee nimankii shan iyo toban sano nimankii gaalada ahaa ee shan iyo toban sano dacwada islaamka hortaagnaa ee nabiga dhibaatadan kasoo hadalay u geystay iyo asxaabtii lagu laayay ee loogana adkaaday qiwaamu ljeyshi lmaki colkii ama ciidankii maka ka yimid laxaadkiisu intuu la ekaa laxaadkiisa ama tiradiisu intay la ekayd laxaadka weeyaanoo weliba waa ragga tiradiisa iyo hubkiisa marka waa lixaadka wa kaana wuxuu ahaa qiwaamu hada aljeyshi ciidankan maka ka soo baxay ee nafiir loo yiqiinay ee abujahal uu hogaaminayay cududiisu waxay ahayd naxwu alfin wa halaaamiati muqaatil kun iyo saddex boqol oo dagaalyahan fii bidaayati sayrihi markii socodka uu soo bilaabay uu maka kasoo ambabaxayay kun iyo saddex boqol ayuu ahaa ciidankaas ee cududiisu wa kaana waxaa ahaa macahu ciidankaas uu watay mi-atu farasin boqol faras bal isbarbardhag isbarbardhig ciidankii muslimiinta laba faras bay wateen kuwanina boqol faras bay wateen kuwaasi waxay wateen toban awr kuwana lix boqol awr bay wataan maya tiro aan la aqoonin oo awr ayay wataan waxaa kaloo ay wateen wa sittu mi-ati dircin iyo lix boqol oo cambuurbireed nin waliba wuxuu ku dahaadhnaaba cambuurbireed aynan seefta iyo waranka midna karaynin iyo fallaadhu midna kasoo dusi karin iyo wajimaalin awr kathiiratun oo badan oo laa yucrafu aan la garanayn cadaduhaa tiradeeda bidabdi si sugan aan loo aqoonin oo intaasay ahayd aan la dhihi karin laakiin awr badan bay ahayd wa kaana wuxuu ahaa qaa-iduhu hogaamiyihiisa colkaas isaga ah ee maka ka soo baxay hogaamiyihiisa guud wuxuu ahaa abaa jahl ibnu hishaam buu ahaa wa kaana waxay ahaayeen alqaa'imuuna nimanka u qumay ee isu taagay bitamwiinihi maalgelintiisa wax alla wixii sahay iyo raashin iyo rasaas iyo wixii lagu dagaalamayo u baahnaa tamwiinka waa taase maalgelintiisana waxaa dusha u ritay nimanka u taagnaa wa kaana wuxuu ahaa alqaa'imuuna kuwa u qumay ee isu taagay ee bixiyey bitamwiinihi maalgelintiisa tiscatu rijaalin sagaal nin bay ahaayeenoo min ashraafi qurayshin quraysh madaxdeeda ka mid a fa kaanuu wuxuu ahaa colweynahaasi yanxaruuna kuwa qasha yowman maalin tiscan sagaal neef oo geela wa yowman maalinna casharan toban oo min alibili geela ayay qalanayeen saas weeye taqriiban boqolkii nin neef geela ayay qashaan yaa hilibkiisaa ku filan neefkii geelahee weyn wuxuu ku filan yahay boqol nin meeshaas ayaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu ka fahmay tirada ciidanka uu leeyahay marka ciidanka cududiisu intaasay ahayd markii uu maka kasoo ambabaxayay waxay ahaayeen kun iyo saddex boqol waxay wateen boqol faras lix boqol oo cambuurbereed iyo geel aan tiradiisa la aqoonin hogaamiyihiisa guudna wuxuu abujahal sagaal nin baana maalgelisay ciidankaas oo madaxdii qureysheed ka mid a maalintiina ama toban neef maalinna toban neef oo geel ay qalin jireen maalinna sagaal mushkilatu qabaa'ili bani bakr qabiilo la yidhaahdo reer bani bakar mushkilaad ka timid waa qabaail badan bani bakarka qabaail badan baa isugu taga walamaa markii ajmaca wuu go-aansaday uu isku raacay haada aljeyshu ciidankani waa colkii maka ka soo baxaya ee anafiir loo yaqaane calal masiiri inuu amba baxo uu dagaal aado oo madiine la aado markii uu arrintaas go-aansaday dakarat ay tadakarad qurayshi waxay xusuusatay maa wixii bay xusuusatay waxaasoo kaana ahaa beynaha iyada dhexdeeda oo quraysha iyo wa beyna bani bakrin qabaa'ilka waaweyn ee layidhaha reer bani bakar dhexdooda wixii yiilay oo min alcadaawati colaad iyo walxarbi dagaal ah fa khaafuu waxay ka cabsadeen an tadribahum qabaa'ilkaasi inay ku soo dhuftaan haadihi alqabaa'ilu min alkhalfi xagga dambe dhabarka inay kasoo dhabar jebiyaan inay soo dhabarjebiyaan oo dhabarka kaga soo dhuftaan oo fa yakuunu ay ahaadaan qurayshi beyna naarayni laba dab dhexdood kii muslimiinta oo xagga hore ah iyo ka reer bani bakar oo xagga dambe oo dhabarka ay kaga soo dhuftaan ilaan waa waa colkoodii fakaada fakaada wuxuu sigay ama uu qarka u gaadhay daalika arrintaa baqidda ay ka baqayeen reer bani reer bani bakar yuhniihim inuu ka waabiyo uu ka soo celiyo oo dagaalkii ay ka joogsadaan yuhniihim inuu ka soo laabo uu ka soo waabiyo uu ka soo celiyoba dagaalkii iska daayaan walaakin hase ate xiina idin markaas ay arrintu halkaa marayso tabaddaa waxaa u soo muuqday oo isu soo muujiyey lahum iyaga ibliisu ibliis fii suurati suraaqati bni maalik ninka suraaqat bnu maalik la yidhaahdo ibnu jucshum almudlaji oo sayidu bani kinaana ah ninkaasuu isaga soo dhigay maxaa jira ibliis wuxuu leeyahay oo ilaahay siiyey wax la yidhaahdo qudratu tashakul inuu midabkuu rabo qaato iyo muuqaalkuu rabo uu yeesho waa inagii soo aragnay markii qurayshi ay ku shiraysay daaru nadwa oy rabtay inay nabiga dilaan nin oday ahoo najdi iyo meelaha ka yimid buu isaga dhigay sheekhu najdi waa isagii la dhahayay ee ra'yigii lasoo jeediyey bay uu dhahaya may kaasi ina anfici maayo idin anfici maayo kaasi ilaa intaan qabiil walba nin ka keenno hal mar hal seef ha la isugu geeyo markii la yidhi markaasuu yidhi wakaas ra'yiga idin anfacayaay marka markana wuxuu iska soo dhigay suraaqatu bni maalik ayuu iska soo dhigay maxaa jira suraaqatu bni maalik madaxdii sarsare ee qabaa'ilu bani bakar weeye inkastoo isagu reer mudlaj ahaa laakiin reer mudlajku waxay soo hoos galaanuun qabaa'ilu bakr fa qaala wuxuu ku yidhi ibliis isaga oo suraaqat bnu maalik iska soo dhigay lahum quraysh wuxuu ku yidhi ana aniga yaa lakum idinka idiin ajaarin kii idin badbaadiya oo damiin ama waas idinka ah min an ta'tiyakum inay idiin timaaddo kinaana qabaa'ilka reer kinaana la yidhaahdo min khalfikum gadaashiina bishay-un waxoo takrahuunahu aad karaahiyaysataan ood nacdaan inay idinla timaaddo aniga ayaa waas idinka ah ama damiin idinka ah saas ballanqaadka beenta intay qaateen ayay saas ku soo anba baxeen jeyshu makkata colweynihii maka oo yataxaraku soo nuuxsanay ama soo ruqaansaday waxayna idin markaas yacni xiina idintu maxay ku dhacaysaa markii ibliis uu isaga dhigay suraaqatu ibnu maalik oo ballanqaad uu siiyey in qabaa'ilu bakar ayna dagaalka la soo safanaynin nabiga iyo muslimiinta inayna la soo safanaynin oo arrintaa u ballanqaaday markaas wey waxayna idin markaas yay kharajuu soo baxeen min diyaarihim guryahoodii oo maka ayay ka soo baxeen kamaa sidii iyagoo ayay ka soo baxeen qaala allaahu uu yidhi badaran qooq iyo kibir iyo wariyaa annaasi dadka istustusayaan iyo wayasuduuna can sabiilillaahi isaga oo ilaahay jidkiisa oo islaamka ah ay dadka ka horjoogsanayaan oo isku gudbayaan wa aqbaluu waxay soo qaabileen oy usoo jeesteen xaggii muslimiinta kamaa sidii qaala uu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayna waxay ku yimideen bixaddihim iyaga oo dhan bixaddihim iyaga oo dhan oo wiil hal karaay uusan u maqnayn innaga saasaan idhaahnaa bixaddihim xaddu shay waxaa laga wadaa kullu afraadiha raggeedii oo idil gaashaanqaad oo dhan wuu soo baxay maalintaas waan soo sheegnay nin soo baxay iyo nin nin kala soo diray uun yacni waxay iskula hadheeni ma jira unbaa laga wadaa bixaddihim intii ay gaadhayeen intay tiradoodu ahayd ayay ku soo baxeen marka xadka saasaa laga wadaa sahal loo fahmo bixaddihim waxa weeye dhammaantood bay soo baxeen waxaa kaloo ay soomaalidu tidhaa markaasoo kale iyaga oo oodooda wata wiil hal kara uma maqnayn siyaabahaasaa loo kala cabiraa laakiin carabtu bixaddihimtu waa sidaas yani hal nin lagama soo tegin weeye iyo wa xadiidihim iyo wax alla wixii dariskooda ahaa weeye xadiidkuna waxa weeyaan wax alle wixii dariskaaga ahaa eed soo wadan karto oo kale dhammaan raggoodiina dagaalka way soo aadeen wax alla wixii kale ee qabaa-il kale oy daris ahaayeen oo xulafa ay ahaayeen oo oo isbahaysi ka dhexeeya oo dhanna way soo kaxaysteen weeye bixaddiha wa xadiidiha markaa waaye iyada oo dhan oo oodeeda wadata iyo iyada oo wadata wax alla wixii ay daris ahaayeen yuxaaduuna allaha iyagoo alle subxaanahu wa tacaala ka hor imanaya diintiisa ka hor imanaya weeye wayuxaaduuna rasuulahu rasuulkiisana ka hor imanaya oo kasoo horjeeda oo la dagaalamaya waxayna u socdeen sida alla yidhi waqadow calaa xardin qaadiriin goosasho fudud bay u socdeen oo in lasoo yaraha qabto uun muslimiinta weliga taariikhda saasaa dhacda qolo xoog iyo tiro isbaddo oo qola tidhaa waan soo qabqabanaynaa oo marka dambe kuwii weynaa la jabiyay saasay weligeed ahaan jirtay kam min fiatin qaliilatin buu ihi alla yidhi kam min fiatin qaliilatin halabat fi'atan kahiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin waxaa kaloo ay ku socdeen wacalaa xamiyatin ficilo wlhin maa sideebaa annaga safarkayagii ay nimankaasi ugu dhiiran karaan ficilo waqadabin cadho waxanqin iyo xanaaq calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ay u xanaaqsan yihiin iyo asxaabihi rasuulka asxaabtiisa ay u xanaaqsan yihiin maxayna ugu xanaaqsan yihiin waa lijur-ati haa-ulaa'i kuwan oo nabiga asxaabtiisa oo ku dhiiraday calaa qawaafilihim safarkoodi safaradoodii ganacsi inay ku dhiiradeen oo inay ay kusoo duulaan ay ku dhiiradeen taasay ka xanaaqsan yihiinba taxaraku way soo dhaqaaqeen colweynihii quraysh maka ayuu ka soo dhaqaaqay bisurcatin faa'iqa orod aada iyo aada u dheer weeye faa'iq waa wixii isaga oo kale aan la arkin oo dheer bisurcatin xawli faa'iqatin oo aada u dheeraysa ayay ku soo dhaqaaqeen naxwa shamaali dhinaca waqooyi maka xaggeeda waqooyi ayay soo aadeen fi itijaahi badrin meesha beder layidhaha ceel ba ahayd ceelka beder xaggiisa ayayna soo aadeen wa salakuu waxay soo qaadeen fii tariiqihim markii waddadooda markay maka ay kasoo socdeen ay beder u socdeen waxay soo qaadeen waadi cusfaana dooxada cusfaan la yidhaahdo uma markaa kadib haddana qudaydan meeshii qudayd layidhaha bay soo raaceen uma haddana aljuxfata juxfo ayay soo raaceen wa hunaaka halkaa juxfo markay joogaan talaqow waxay heleen risaalatan fariin jadiidatan oo cusubbay min abi sufyaana abi sufyaan ka heleen fariintaasoo yaquulu abu sufyaan uu ku leeyahay lahum iyaga fiihaa fariinta uu ku leeyahay innakum idinku innamaa wax kale maahane kharajtum waad soo baxdeen oo maka ayaad ka soo baxdeen sababtaad u soo baxdeen waatan litaxrusuu inaad ilaashataan oo aada difaacataan ciirakum safarkiini xirsiga waxaa la yidhaah wax aada soo xareysatay xirsi xirsi baabaa la yidhaha xirsulmithli xera waxaad soo xaraysataan yacnaa inaan laydinka qaadanine aad wixiinii soo xaraysataan oo gurigiina aad keensataan way xirsigu litaxrisuu inaad soo xaraysataan ood soo ilaashataan ood soo dheelmataan amaad soo gelbisaan intaba waa lagu cabiri karaa laakiin asal waa xirsigii waa xir- xirsina waan idhahnaa inagu xirsi xirsi xidh baabaan idhahaa xirsi xidh iyo qardhaastana xir- xirsina waa la yidhaha waa ilaalin waa waxaagii ood soo xaraysato ood xeradaada soo gashato aad soo xeraysato xeradaada aad soo gashato inamaa wax kale maahan kharajtum waa soo baxdeen litaxrusuu inaad xeradiinna soo gashataan ood cadowgana ka difaacdaan ciirakum safarkiinnii iyo wa rijaalakum raggiinnii iyo wa amwaalakum hantidiinnii intaa unbaad u soo baxdeen intiina ilaahay waa idiin soo badbaadiyey waqad naja najaaha allaahu safarkiinnii iyo raggiinnii iyo maalkiinnii ilaahay wuu idiin badbaadiyey farjicuu iska laabta marka abu sufyaanna tala fiican ayuu bixiyey intaas waxay dhex martay abu sufyaan iyo cil- colweynihii haddaynu u nimaadno marka muslimiintii haddaynu u nimaadno iyo abu sufyaankii naftiisa abu sufyaankii haddaynu u nimaadno alciiru safarkii abu sufyaan watayoo taflitu ka fakanaysa muslimiintii muslimiintii way ka farabaxsatay way fakatay waa la waayey wa kaana waxaa ahaa min qisati abi sufyaan abi sufyaan iyo safarkiisa sheekadaysa sheekadiisa waxaa ka mid ahaa iyo arrimihiisa annahu abu sufyaan kaana wuxuu ahaa yasiiri kuwii ku socda markii hore cala dariiqi waddadii alra'iisi ee weynayd waddadii weynayd ee loo mareeyey maka iyo shaam dhexdooda waddadaasuu iska hayay markii hore walaakinahu hase ahatee isagoo waddada haya lam yazal marna ninkaasi kama zuulin oo iskama bedelin xadiran mid digtoon inuu yahay mutayaqidan oo dhiifoon wadaacafa wuxuu sii labanlaabay xarakaatihi dhaqdhaqaaqyadiisii al istikshaafiyati ee sirdoonka ahayd na wuu sii labanlaabay walamaa markii iqtaraba uu u dhowaaday min badrin meesha bader layidhaha markuu u dhowaaday taqadama wuxuu ka hormaray isagu ciirahu safarkiisii ayuu ka hormaray isagoo waddada iyo sii sahamanaya adduunkii xataa laqiya ilaa uu kala kulmo majdiya bna camr ninka la yidhaahdo majdiya bna camr aljuhani majdiya bna camrka waan soo aragnay wux- waan soo maray oo wuxuu ahaa ee sariyadii ugu horreysay uu rasuulku diray sala allahu caleyhi wasalam ee la dhihi jiray sariyatu sayf albaxri ee uu hogaaminayey xamza ibni cabdilmutalib uu hogaaminayey ee u socday safar abujahl uu hogaaminayey waa iyagii intay ku kulmeen meesha sayfalbaxri la yidhaahdo ay dagaal isugu soo safteen ninkii kala araareeyey ee kala dhex galay ayuu ahaa ninkaasi majdiya bni camr aljuhani ninkiibuu haddana la kulmay abu sufyaan meelahaasuu deganaa wa sa'alahu wuxuu weydiiyey ay sa'ala abu sufyaan wuxuu weydiiyey hu majdi wuxuu weydiiyey can jeyshi lmadiinati ciidanka madiina war ma ka haysaa buu yihi niyahow madiine ciidan ka soo baxay fa qaala wuxuu yidhi majdigii baa dhahaya maa ra'aytu ma arkin axaddan cid oo ankura an ankurahu anqoonsado oon garan waayo yacni waxaan ka shakiya ruuxaan ka shakiya oon col ahaan u maleeya ani ma arkin weeye maa ra'aytu ma arkin axaddan cid oo ankirahu aan garan waayo oo aan ka shakiyo ma aanan arkin ilaa hasaatee anii anigu ra'aytu waxaan arkay raakibayni laba nin oo awr fuushan ama wax fuushan ama faras iyo awr waxay rabaan ha aadeen laakiin waa awr waaye awr kuwaas waxaa laga garanayaa anaakhada kuwaasoo anaakhaa tu'iyey geela marka uu fa- la fadhiisinayo geel wuu fadhiistay lama yidhaha la- wuu fadhiisay lama yidhaha wuu tu'iyey baa lidhaha juu juu juu baa lidhaha awrka waa la fadhiisiyaa kuwaasoo anaakhaa tu'iyey ama fadhiisiyey ilaa haada talli haar ciideedan talliga waxaa la yidhaahdaa buur yar oo gaaban baa la yidhaahdaa weliba markay tahay ciid aynan dhagax ahayn yaa hada tal buurna waa iskan dhagaxna iska noqon kartaa laakiin waa uun wax dhul simanna ma aha buur weynna ma aha waa haar baa lagu yidhaha af soomaaliga haar ilaa haada talli haartan uma markaa kadib istaqayaa way dhaansadeen biyo waxay ka dhaansadeen fii shinin qarbad oo lahuma ay lahaayeen qarbadka waxaa la yidhaahdaa ama shiniga waxaa la yidhaahdaa neef xoolo ah haraggiisa ama saantiisa oo inta dhinacyada laga xidho biyaha lagu shubto qarbad baa la yidhaahdaa af carabigana qirab baa lagu yidhaahdaa soomaaligana qarbad baa la yidhahdaa shinina waa la yidhaha shinigu waa mid yar waa qarbad yar marka qarbad yar oo duug ah yaa shini la yidhaha qarbad yar oo duug ah markay dhaansadeen uma intalaqa way iska tageen fa baadara wuu ku orday abuu sufyaan abuu sufyaan wuxuu wuxuu ku dhaqaaqay uu ku orday ilaa manaakhihimaa meeshii ay fadhiisteen meeshay geela fadhiisiiyeen fa akhada wuxuu qaaday geelu markuu fadhiistana wuu saaloodaa fa akhada wuxuu gacantiisa dhab ku soo siiyey min abcaari bacayrayhimaa labadii riti ee meesha la fadhiisay saaladoodii ayuu soo qaaday fa fatatahu markaasuu sidaas u burburiyey saaladiibuu saa u burburiyey fa idaa fiihi saalada waxaa ku jira annuwaa laftimireed baa ku jira fa qaala wuxuu yidhi haadihi tantadu wallaahi baan ku dhaartay calaa'ifu yathrib magaalada yathrib calafkeedii weeye calafku waxay xooluhu cunaan baa la yidhaha waa daaqeed maxaa jira xoolaha waxaa la siiyaay timir baa ku jirtay oo madiina caan waxay ku ahay timirta marka wuxuu ka gartay dafiiri awrtaas meeshaa fadhiisatay saaladeeda wuxuu ka gartay awrtani inay madiine ka timid markaasu wuxuu yidhi uu halkaa kasii fahmay inay wateen asxaabtii iyo nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo u socda safarkiisa fa rajaca wuxuu ku laabtay ilaa ciirihi safarkiisibuu ku laabtay sariican isagoo aad iyo aad u degdegaya ordaya wa daraba wuxuu u leexiyey wajahaa wejigeeda safarkii ayuu leexiyey weji wuu duway weeye waddadii ay haysay ee weyneyd ayuu ka leexiyeyoo muxawilan isagoo u wareejinaya itijaahaha meesha u socoto naxwa saaxili xagga xeebta qarban oo galbeed koonfur bay markii hore u socdeen galbeed buu u leexiyey taarikan isagoo ka tegay adariiqa ra'iisi waddadii weynayd alladii waddadaasoo yamuru bibadrin bader marta cala alyasaari gacantiisa bidixda ayuu uga tegay xaggaas bidixda xaggaa i galbeed buu aaday wa bi haadaa tallaabada uu qaaday iyo sidaa uu yeelay buu najaa badbaaday wuxuu badbaadiyey bilqaafilati safarkii uu waday buu wuxuu ka badbaadiyey min alwuquuci inay ku dhacdo fii qabdati jeyshi lmadiina ciidankii madiine ama colkii madiine gacantiisa inay ku dhacdo markii ay saa u badbaaday buu wa arsala wuxuu diray risaalatahu fariintiisii tii hadda aynu ka soo hadlaynay yuu ilaa jeyshi makka ciidanka maka u diray alladii ciida risaaladaas ama fariintaasoo talaqaaha uu helay ciidankaasi filjuxfati isagoo juxfo jooga uu helay markii warqadii ay ciidankii heleen ciidankii marka warbaa galay aynu iska noqonay rag soo jeediyeen qaarna wuuba soo noqday hamma wuxuu damcay al-jeyshu lmaki ciidankii maka ee nafiirkii wuxuu damcay birujuuci inuu iska laabto marba haddii safarkii loo soo baxay uu badbaaday aan iska noqonaa layidhi ee wa wuquuci linshiqaaqi fiihi iyo kala jab ku dhacay wa wuquuci linshiqaaqi kala jab ku dhacay fiihi ciidankii waa cinwaankaasi walamaa markii talaqaa uu helay haadihi risaalata fariintan jeyshu makkata ciidankii maka markuu fariintan helay hamma wuxuu damcay birujuuci inuu maka iskaga laabto walaakiin hase atee qaama waxaa istaagay daaqiyatu quraysh quraysh keedii xadgudba ee xagjirka ahaa ee waalaa ee abujahal ahaa yaa istaagay fii kibriyaa-in isweynayn wa qadrasatin iyo isqudhmuunayn kibirka unbaa labadaba laga wadaa ayaa istaagay qaa'ilan isagoo leh wallaahi baan ku dhaaranay ku dhaartee laa narjicu inaanaan maka ku noqonayn xataa narida badran ilaan kaga aroorno ceelka bader oo fa nuqiima aan ka aan ku nagaano bihaa ceelkaas talaatan saddex maalmood oo fa nanxara aljusuura aanu geela halkaas ku dhuundhowno oon ku qalno oon ku gowracno wa nutcimu acaama dadka soo arooray oo dhan aan hilibkaas ka dhargino wa nusqi alkhamra khamrana halkaa lagu cabo wa taczifa lana alqiyaanu gabdhaha heesaana ay nooga heesaan wa tasmaca bina alcarabu carab oo dhanina ayna maqasho wa bimasiirina iyo socodkayaga iyo colkayagu intuu leegyahay wa jamcinaa tirayadu intay leeg tahay oo falaa yazaaluuna carabi aynan weligood oo dambe aynan ka zuulin yahaabuunana inay naga cabsadaan oo naga haybaystaan abadan weligood walaakiin hase ahaatee calaa raqmi abijahlin abijahal wax kasta uu sameeyeyba waaye raqma anfihi baa la yidhi wax kasta uu sameeyey uu isku dayey ashaara wuxuu kula teliyey al akhnas ibnu shariiq ninka la yidhaahdo wuxuu kula teliyey ciidanka dhan wuxuu kula teliyey birujuuci in layska laabto waxaba yaraatay xikmad ah oo inaan dagaalka sii wadno ku jira male aan noqon uu yidhi fa casowhu markaasay khilaafeen dadkii fa rajaca isaguu iska laabtay huwa isaga wa banuu zuhra iyo qabiilka weyn ee quraysh ka mid ahe bani zuhre layidhaah zuhriyiintiina way iska laabteen wa kaana wuxuu ahaa xaliifan mid isbahaysi la leh oo la dhaarsan iyaga oo ka mid ah lahum iyaga wa ra-iisan calayhim madaxna wuxuu ugu ahaa fii haada nafiiri colweynahan soo baxayna waxaale waxay reer zuhriya isaga ayaa madax u ahaa saddex boqol oo nin baynan ahaayeen jeysh aad u xoog badan bay ahaayeen falam yashhad goobjoog kama noqonin oo ma xaadirin oo kama qeybgelin badran dagaalkii bader zuhriyun waaxidun hal nin oo reer zuhri ah wa kaanuu waxay ahaayeen xawaalay talaathamia rajul saddex boqol oo nin wax ku dhadhow bay ahaayeen waqtabatat way mahadisay waqtabatat way mahadisay banuu zuhra reer banuu zuhra bacdu markaa kadib ra'yi alakhnas ibnu shariiq ninka la idhaha alakhnas ibnu shariiq ra'yigiisii way mahadisay falam yazal kama uusan zuulin ninka la yidhaahdo akhnas ibnu shariiq fiihim dhexdooda mutaacan nin warkiisa la yeelay inuu yahay oo la adeeco mucadaman oo la weyneeyo wa araadad waxay damacday iyana banuu haashim banuu haashimna waxay damacday alrujuuca inay iska laabato fashtadda calayhim waxaa ku dhegay abuujahlin abuujahlunbaa ku dhegay wa qaala wuxuu yidhi laa tufaariqunaa naga tegi maysa sinaba haadihi alcisaabatu kooxdan reer bani haashimihi xataa narjica ilaa aan ka soo laabanno kulliganno ma tegaysaan buu yidhi fasaara wuu socday jeyshu makkata ciidankii colweynihii maka wuu socday wa qiyaamuhu isagoo cududiisuna alfu muqaatilin kun dagaalyahaan ay tahay bacda rujuuci bani zuhra reer bani zuhra markay iska laabteen oo ilaa saddex boqol oo nin ahaa wa huwa isagoo ciidankaasi yaqsidu u jeeda oo ujeedadiisu ay tahay iyo meeshuu u socda ay tahay badran meesha bader layidhaah fa waasala wuu sii waday sayrahu socodkiisii xataa nasala ilaa uu kaga furto uu ka dego qariiban meel u dhow min badrin bader meel u dhow waraa'a kafiibin haar ciideed fiiri haarta marka ay ciid keligee tahay baa kahiib layidhaah waa buur yaroo gaaban oo kulligeed ciid a burciideed waraa'a kahiibin haar ciideed gadaasheeda kaasoo yaqacu ku yaalla ama dhaca bilcudwati daanta alquswaa ee fog calaa xuduudi waadi badrin dooxada bader dooxada bader maaragtay xaddeeda ama dhinaceeda fog marka madiine laga yimaadaa laga wadaa dhowaan iyo fogaan waa in marka meel looga qiyaas qaato dhowaanta iyo fogaanta halkaasay ama ka fog tahay ama halkaasay ka dheer tahay yacni muslimiintuna waxay degeen bilcudwati dunyaa oo ah dhinaca daanta xigta xagga madiina gaaladiina waxay degeen daanta fog oo dhinaca xagga maka xigta ah marka halkaas ayaa la iskaga horyimid halkaasaa la joogaa darsigana intaasuu ka eg yahay wabilaahi towfiiq